tartan qura'aan oo ay soo qaban qaabisay muasasada alkhayraad ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kaas oo ay ku tartamayaan afar boqol iyo lixdan arday ujeedka tartanka ayaana ah u diyaargarowga tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakeysan ee ramadaan munaasabada daafurka tartanka ayaa waxaa kasoo qayb galay macalimiin arday culimaawidiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabada daafurka tartanka qur-aanka kariimka ee muasasada alkhayraad maamulaha muasasada alkhayraad cabdiraxmaan cusmaan jaamac ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay tartanka qur-aanka sanad walbo intaan la gaarin bisha ramadaan si aan u kala saarno ardadii noo tartami lahayd ee tartanka weyn ee muasasat alumma ay qabanayso aan ardada qaybta nooga noqon lahayd sanadkan waxaan kusoo kordhinnay arday ku tartamaysa halka juz faracaas iyo arday ku tartamayso labada juz iyo arday ku tartamayso shanta juz tobanka shan iyo tobanka iyo soddonka juz waxayna ka kooban yihiin dhammaantood afar boqol iyo lixdan iyo dhowr arday ayay ka kooban yihiin insha allah marka waxaan rabnaa waa cadadka noogu badnaa maalintaas soon bandhigno waxaan halka juz iyo labada juz loogu soo daray waxa weye maadaama aysan tegaynin faracyada lagu tartamaya inaysan ku jirin tobanka juz wixii ka bilowda ilaa shanta juz iyo labada jus halka jus aysan ku jirin muasasat alumma musaabaqaadkay qabanaysa aysan ku jirin faracyadaas ayaana ugu talagalnay inay ardada dhiirigelin iyo inay sanadaha soo socda kuwii tartami lahaa ay ka soo baxaan meeshaan ayaana ugu talagalnay marka waxaan rabnaa inaan maaragtay insha allah taala culimmadeenna iyo maaragtay idaarada muasasat alumma ay saas uga warqabaan hadduu ilaa yidhaahdo waxaan rabnaa aan jecel lahay in ardayda ka soo baxda ee guddiga lajnada ay noo soo saaraan ee xulka ah aan insha allah ay noo tartamaan si guud tartankaas ay ka qayb qaataan tartanka guud ee ka dhacaya magaalada kismaayo